Magaalada Garowe gaar ahaan hoteelka Dream Bounty waxaa ka furmay wejigii koowaad ee barnaamijka ciidsiinta caruurta agoonta iyo danyarta ah. Barnaamijkan oo lagu ciidsiinayo boqol caruur oo isugu jira danyar iyo agoon ee ku nool magaalada Garowe ayaa waxaa gacan weyn ka geystay walaalaha muslimiinta iyo shakhsiyaad muxsiniin ah. Mukhtaar Suudaani oo ka mid a dadkii loo soo wakiisho ciidsiinta caruurta ayaa ka warramaya qaabka uu gaarsiiyey caruurtii loogu talagalay isagoo u mahadceliyey cid waliba oo ka qayb qaadatay ciidsiinta caruurta danyarta iyo agoonta ah.
waxaan aad ugu faraxsanahay in hadda aan soo gebagabeynay arinta iidsiinta agoonta caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah oo maanta aan halkan face onkii ugu horreeyey aan mataqaanaa ku daahfurnay oo aan ku iidsiinaynay ilaa iyo boqol caruur ah ee dad badan oo walaala ah oo muxsiniin ah oo sadaqa la baxayay sidii caruurta agoonta ah ay ugu faraxsiin lahaayeen sidoo kale waxaa jira shirkado ayagana ka qayb qaatay ugu horreysa shirkadda kibaarka oo laamyada dhista iyo shirkadda kale oo albaashid iyo hoteelka hadda aan ku sugannahay oo maanta xafladda ay ka dhacdo la yidhaha dream bonty ee runtii waa u mahad celinaya sida ay uga qayb qaateen arrintaasi sidoo kale qof walbo arrintan ka qayb qaatayna sidoo kale waa u mahad celinayna annaga waxaa naga go-an inaan ka farxino carruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ee aan awoodin iidda si maalinta iidda ay bannaanka ula soo baxaan markaasi farxaddooda ay carruurta kale saagooda ah farxadda ula qaataan runtii maanta waxaan aad ugu faraxsanaa in noogu soo gabagabowdo shaqadaasi si wanaagsan feeska koowaad feeska labaad ayaan u gudbi doonaa waxaan marka ugu baaqayaa qof walba ummadda muxsiniinta ah muslimiinta aan ugu baaqayaa in ay carruurtaasi ka soo farxiyaan oo ilaa iyo shan boqol oo carruur aan ugu talagelnay inaan ka farxinno marka hadda maanta waxaa inoo soo gabagaboowey boqolkii ugu horreeyey inaan iidsiinno marka waxaan u gudbi doonaa feeska labaad marka waxaan rajaynayaa in feeska labaad aad nagala qayb qaadan doontaan caruurtan waxay iskugu jirtaa maanta hadda la iidsiinaya kuwa danyar ah iyo kuwa agoon ah oo aanan awoodin inay ciidaan waxaana soo qabaqaabisay arrintan marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay barnaamijkan boqolka ugu horreeya hadda maanta aan daahfurnay oo carruurta ah oo dharka ciidda aan guddoonsiinay feeska labaad ayaan u gudbi doonnaa waxaan rajaynayaa inaad nagala qayb qaadan doontaan cid walba oo markaasi rabta inay ka qayb qaadato barnaamijkaanna ciwaanada ayay nagala soo xiriiri doonaa hoos ku qoran hadduu allah idmo aad baa markaa idin mahad celinaya sidoo kale waxaan mahad celinayaa dadka nagala shaqeeya galabta ee aadka ayagana sidoo kale isku howlay inay dadka nala fududeeyo nala iidsiiyaan oo dharka iyo shaqada iyo garabkooda ay ka qaateen aad baan ugu mahad celinayaa